barnaamijkii ugu horeeyey ee lagu bilaabo waxaana hadduu alla idmo barnaamijka daawadaasha naga daawanaya t v-ga iyo dhegeystaal uu noqon doonaa mawduuciisa mawduuc ku saabsan ammaanka dalka waxaa marti ku ah oo dadka kala qeybgelaya islamarkaana idinla hadli doona wasiirka wasaaradda amniga qaranka mudane cabdirasaaq cumar maxamed oo uu weheliyo taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed sareeye guto maxamed xasan xaamud waxaa barnaamijkaa ka qaybgeli doona oo sidoo kale ku sugan marti sharaf kala duwan oo iyagoo inta barnaamijka uu soconaya hadduu alla idmo fikir iyo su-aal madaxda barnaamijka ka qaybgelaysa la wadaagi doono oo qeybaha kala duwan ee bulshada ka socda waxaan ugu horeyn jeclahay barnaamijka daawadeel dhegeystayaal iyo martida kaleba inaan ku furanno oo aan ku bilaabano warbixin kooban oo qusaysa mawduuca barnaamijka maanta aynu ka hadlaynay ammaanka dalka oo uu noo soo diyaariyey waryahayaga maxamed abukar axmed maada
waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto afar sano ka hor markii ay si dhammaystiran u curatay dowladda federaalk soomaaliya waxyaabihii hor yaalay ee ay doonaysay inay wax ka qabato sugidda amniga dalka ayaa ugu horreeyey daaraan caasimadda oo ay halis u ahayd isu socodkeeda iyo gobollada oo qaybo ka mida al-shabaab ay maamulayeen mid ka mid a lixdii tiir ee uu ku dhawaaqay xilligaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay dowladdiisa wajahayso ayay ka mid ahayd sugidda amniga dalka gaar ahaan kan caasimadda
isbaarada jidka taallo inaan ka leexin haddaba hay-adaha ammaanka dowladda wakhti badan kuma qaadaan nidaaminta isku socodka waddooyinka caasimadda muddo gaaban ayaana waddooyinka muqdisho looga dhigay kuwo nadiif ah waxaana howlgalladaasi cod dheer ku taageeray qeybaha bulshada soomaaliyeed madaxweynaha warka uu ku dhawaaqay ilaa yidho aan u soo banaanbaxnay oo isbaar laga qaado insha allah wixii maanta ka dambeeyna nabad waxaan ibsanaynaa waa nabad ma rabna isbaaro
cudurdaar uma ahan wiilkan beesa ma haysto mishaar ma laha raashin ma laha cunno kale ma leh xaq ma laha cudurdaar uma aha leanna waxaas fiicanun tirinaynoo dhan waxa hortaaga waa isbaaradan
dowladda federaalka dhanka kale si loo helo howlgallo isku xihan oo haraadiga al-shabaab looga sifeeyo deegaanada ay kaga harsan yihiin gobollada dalka ayaa waxa ay bilowday inay isku dhafto ciidamada guud ahaan waxaana tababaro joogto ah laga bilaabay gudaha dalka imaatankii dowladdan federaalka ee kumeelgaarka ah ee aan ahayn dowladdan federaalka ee aan ahayn kumeelgaarka gebagabadii laba kun iyo laba iyo toban waxaa gacanta dowladda ku jiray degmooyin faraku-tiris ah ayaa gacanta dawladda ku jira maanta waxaa gacanta dawladda ka maqan degmooyin yar oo fara ku-tiris ah oo ayagana dadaalkooda iyo xorayntooda har iyo habeen maanta loo taagan yahay oy socoto guushaas waxaa keenay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada amisom waxaa dadaal badan lagu bixiyey tayaynta iyo qalabaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta saddex sano ka hor siduu ahaa aad iyo aad uga tiro badan uga tayo badan ugana qalab iyo agab dagaal badan waxaa si xowli ah u socda oo bilowday isku dhafka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel kasta uu joogo si uu u noqdo ciidan qaran oo leh muuqaal qaran soomaalidoo dhanna ay ku wada dhan tahay sidii loo qalabayn lahaa ciidamada dowladda federaalka waxay wakhti badan ku bixisay in soomaaliya laga qaado cunuqbatayntii hubka ee saarnayd muddada dheer taasoo ay ugu dambayn ku guulaysatay Somalis are laying the foundation for a more stable, representative, and inclusive government. The international community and this council must remain engaged to ensure Somalia and the region realize a more peaceful future. And we thank council members for joining with us in sending that strong message today.
maleeshiyada ugus markii ay ku jabeen howlgalladii lagaga sifeeyey gobollada dalka ayaa waxa ay si ismuujin ah u bilaabeen weeraro naflacalnimo ah oo ay ku dhibaateynayaan goobaha rayidka waxaad u socotaa arrintii ka dhacday gaarisa oo shan qofood oo shabaaba ama arrintii westigeed ka dhacday dadka weerarka qaada dad yar bay ahayn dhibaatada ay geysteen dhibaato aada u weyna ahayd annaga marnaba ma dhacdo dad saasoo kaleeta inuu dhacdo dad intaas la eg in lagu dilo ciidamada isla markiiba waysoo way soo afjaraan mar walbo ay yacni weerar ay goobaha shacabku qaadaan marka aqoon ahaan iyo xirfad ahaan iyo tactic ahaan intaba wax badan bay ay hay-adaha amniga ay ka barteen hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niisa ayaa dhinacooda ugaarsi aan kala go' lahayn ku dhabarjebiyey dhagaraha iyo hagaardaamooyinka ay maleegayeen maleeshiyada ugus waxayna baabi'iyeen shabakado waaweyn oo u qaabilsanaa dilalka iyo qaraxyada lala beegsanayo shacabka soomaaliyeed sida ka muuqata jaantuskan muujinaya isbedelada sanooyinkii lasoo dhaafay ee howlgallada niisa ay kaga hortageen
jaantuskan waxa uu si guud u muujinayaa falalka argagixisanimo ee heedaha ammaanku ka hor tageen jaantuska koowaad waa wadar guud oo jaantuska qeybaha uu ka koobnaan doona ah waxaana uu isaga kooban yahay saddex qaybood oo kala ah qaraxyada dilalka qorshaysan iyo weerarada arbushaada ah jaantuska koowaad waa dilalka qorshaysan ee laga hortegey sannadda labada kun saddex iyo tobanka waxa ay heedaha ammaanku ka hortageen afartan iyo kow dil labada kun afar iyo tobanka waxaa laga hortegey shan iyo siddeetan dil halka labada kun shan iyo tobanka laga hortegey boqol laba iyo toban dil sanadkan aan weli dhammaanay labada kun lix iyo tobankana waa hay-adaha ammaanku ka hortageen shan iyo siddeetan dil oo qorshaysnaa qaraxyada laga hortegey ayaa jaantuska labaad oo muujinaya waxaana qaraxyada laga hortagay ay kala yihiin sannaddii labada kun saddex iyo toban laba iyo toban qarax sannaddii labada kun afar iyo tobankina toddoba iyo labaatan qarax halka sannadda labada kun shan iyo tobankana laga hortagay laba iyo konton qarax kuwa oo waaweynaa si xooganna ay u soo aoobnaan argagixisadu sannaddan labada kun lix iyo tobankina dhammaanna waxaa laga hortagay shan iyo soddon qarax jaantuskan waxa uu muujinayaa shabakadaha argagixiso ee la burburiyey sanadihii ugu dambeeyey sanadii labada kun saddex iyo tobanka waxaa la burburiyey saddex shabakado oo argagixiso ah sanadii labada kun afar iyo tobanka waxaa la burburiyey koob iyo toban shabakadood kuwa oo si xogan u awaabulnaa labada kun shan iyo tobanka waxaa la burburiyey lix iyo toban shabakadood oo isugu jiray kuwo si qorshaysan dilalka u fuliya iyo kuwo kale labada kun lix iyo tobanka waxaa laga hor la burburiyey toddoba shabakadood jaantuskan waxa uu muujinayaa sida ay u kordheen howlgallada la sameeyey waxaa la sameeyey labada kun saddex iyo tobankii laba boqol sagaal iyo toban howlgal laba kun afar iyo tobankii toddoba boqol iyo konton howlgal sannaddii labada kun shan iyo tobanka waxaa la sameeyey kun boqol siddeetan iyo shan howlgal halka sanadkan labada kun lix iyo tobankii aan dhammaan intii u dhexaysay bilihii janaayo iyo meyna la sameeyey lix boqol iyo soddon howlgal jaantuskan waxa uu muujinayaa tirada soo qabashada maleeshiyaadka kooxda argixisada ee ugusa kuwa oo isugu jira laba qaybood oo kala ahaa kuwa dagaalama iyo kuwo si gaadna ah wax u dila labada kun saddex iyo tobankii waxaa la qabtay afartan iyo shan kuwa dagaalamo ah iyo lix iyo toban kuwa gaadnada wax ku dila ah halka labada kun afar iyo tobanka gacanta lagu dhigay boqol soddon iyo lix oo kuwa dagaalama iyo toddobaatan kuwa gaadnada wax ku dila ah labada kun shan iyo tobanka waxaa la qabtay boqol siddeetan iyo shan oo kuwa dagaalamo ah iyo boqol kow iyo toban oo kuwa gaadnada wax ku dila ah halka labada kun lix iyo tobanka ayaan dhammaana la qabtay boqol laba iyo labaatan oo kuwa dagaalamo ah iyo shan iyo lixdan kuwa gaadnada wax ku dila ah jaantuskan ugu dambeeya waxa uu si guud u muujinayaa sida ay ciidamada ammaanku had iyo geer uga hortageen falalkaasi ee ay doonayaan argixisadu in ummadda soomaaliyeed nafafkooda ku galaabtaan taa oo ka dhigan in ammaanka tallaabooyinka la qaaday nafaf badan oo soomaaliyeed lagu badbaadiyey
dowladda federaalk soomaaliya waxay wakhti badan ku bixisay si loo wiiqo awoodda argixisada in la ugaarsado horjoogayaasha soomaalida iyo ajaanibta al-shabaab madaxooda ayayna dowladdu lacag dul saartay iyadoo kaashanaysa hay-adaha ammaanka caalamka waxayna taasi keentay in duqeymo iyo howlgallo qorshaysan lagu dilo horjoogayaal uu ku jiray horjoogihii ugu sarreeyey al-shabaab ee axmed cabdi godane waxaana xusid mudan in howlgalladii ugu dambeeyey ee qorshaysana ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tobabaran ee soomaaliyeed dhanka kale waxaa xusid mudan in dhammaan gobollada dalka bariga bartamaha iyo koonfurta soomaaliya si isla siman looga
marka sidaas darteed taakuliintana waa taakuliinta joogta ah oo ciidamadu bixiyeen mar walba xagga mooralka iyo xagga ciidanna waan u diraynaa ciidamadan xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdamaad waxay galeen howlgallo runtii aad u fara badan ayagoo oo ay howlgalladaasna qaarkood kala qaybgelayaan ciidamada koonfur galbeed booliiska ay sii wada jir iyagoo isu kaashanaya run ahaantii cadowga ugus ma aha mid hadda deegaan rasmi ah leh waa guurguurayaan annaguna waa ka daba guuraynaa meeshuu raba ha u guuro waa la guurguuraynaa run ahaantii ciidanka xogga dalka soomaaliyeed ee sane howlgallo badan ay ka sameeyeen dhowr ilaad toban degmo ayay tageen howlgalladaana waa howlgallo looga xoreynaya nimanka al-shabaab waxaad fahayntu naga siisaa daryeelka guud ee ciidanka xooga dalka ee jubbooyinka ku jira ku sugan ciidanka xogga dalka soomaaliyeed ee jubbooyinka ku sugan daryeelkoodu waa fiican yahay sharkoodu waa u socdaa raashinkoodu waa qaataan tababarkooduna waa qaataan alxamdulilah daliilkoodu waa haystaan waan ku faraxsanahay dee dadweynaha shacada weyne laga dulqaaday ee meeshan haystay ee beeraha naga qaatay ee maalka nagii dhacay waanu ku faraxsanahay dowladdanka soomaaliyeed iyo camisom ciidamadeeda ee isgarabsanaya noo yimid aad baanu ma- waan ugu mahad celinaynaa waanu ku mahadsanantahay magaalooyinka al-shabaab ay kala wareegayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada amisom waxa ay kaliftay inay ku wiiqmaan awooddii dhaqaale iyo middii militari ee maleeshiyada ugus waxaana tusaalaha ugu weyn ah magaalooyin ay ka mid tahay magaalada baraawe oo ahayd saldhigga ay sida weyn ugu mitidayeen maleeshiyada al-shabaab halkaasi oo dhaqaalo fara badan ay ka soo geli jireen
in tacliin la helo oo jiil
kor u soo qaadeen rajadii shacabka ay ugu
ay wadankii oo ganacsigii s- sameeyey caruurtoodii ka soo celiyay Soomaaliya oo aad wejigii Soomaaliya oo maalin maalin ka dambe
aad ugu faraxsanahay maanta dii America aadee la ilooyay muuqaal guud wallahi bilaa horta uu kaga hadlayay amniga qaranka mudan cabdirasaaq cumar maxamed iyo taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed jenaraal maxamed xasan xaamud marti kala socota qeybaha kala duwan ee bulshadana waa ay nala joogaan oo madaxda su-aal la weydiin doonaa waxaan jeclahay amni ee dawladdu hadda ay gaartay waktiga maanta ammaanka dalka meesha uu marayo intee halbeegahana
iyo bahda s n t v haysanaysto haddii aan intaas uga baxo runtii documentaryga aad soo bandhigtay waxaa lagu qiimeeyaa kalsooni aan maalgashi waxyaalaha la isweydiiyo waxaa ka mid a waddankaas waa sidee ma fiican yahay faa'iidada aan heli doono waa sidee waxyaabo badan baa qofka ganacsadaha ah dadka dhaqaalaha bartay way la socdaan laakiin ahmiyadda koowaad oo la siiyo mar walbo oo ugu horreyso kalsoonida dadka inuu helo qofka inuu helo ma- meel maalgashanayo waa waa amni maanta waxaan u malaynaa inay yar tahay in intayna qof ku fikirayo uu jiro in intaan baxno lacag walbo aan haysano ama si walbo aad yacni aad aad aad yacni aad aad ganacsi wanaagsan aad haysato inaad ku fikirto maanta in aada maal gashato ah, tripoli eh, qas- en, eh, libya inaad intaa tagto inaad maal gashato maskaxda xoogaa waa ka weyntaa umalaynaa yacni em, saas u lamida in meelo badan oo dagaalo sokeeya iyo dagaalo eh, diin ku ah, ku salaysan ay ka socdaan in qofka intuu ku fikir uu baxo oo uu yidhaahdo meeshaan aan maal gashanaa sababtoo ah em, meeshaan waxaa laga yaabaa inaan wax ka faa'iido waa waa runtii waa adag tahay ku caddayd in dad badan ay soo noqdeen in bilicdii magaalada ay soo noqotay in safaarado badan Wa- waxaan aada uga faraxsanahay inaan idinla socodsiiyo in safiirkii eh, maraykanka ugu horreeyey lix iyo labaatan sano kadib uu maanta magaalada xamar joogo oo uu y- uusan joogin kenya awal waxay ahayd safiirka kenya jooga ayaa intana yacni en- en safiir u ahaa hadda laakiin safiir khaasa oo markii ugu horreysa lasoo magacaabo uu hadda xamar joogo marka taasna waxay ku timid kalsooni dhinaca amniga ah caqabado ma jiraan caqabado waa jiraan yacni wixii jiro in la sheego waayo inaan yacni la dafarin waayo si wax loo saxo caqabado amni darro ma jiraan oo u baahan amni darro keeni karo u baahan in laga hortago waa ka wada hadlaynaa laakiin amniga in meeshii shalay uu joogay oo uusan joogin maanta meel ka fiican uu joogo ayaan rabaa sida uu documentariga siday ka turjumaysay inaan yani inad ogaataan
سلام أنت أبدا الوزير كهيد وحن جعل هاي إن بل بقى بالسرعة عن سيجو سؤال إيو رأي بحين لو ذاك وحن جعل هاي إن كبلا و جتسمو ماذا وحن جعل الميكروفون للسياسي وسؤال شدل عن وقو سوق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله
وحكعتنا سؤال شدل عن جلسة
أم، بسم الله الرحمن الرحيم وزير guddiga badan oo ciidamada qaranka iyo dowladdu ay gelisay amniga waana ku mahadsan yihiin dhaliilna wax ku dhan dhaliilaha qaarkoodna wax ku sifli maayaan laakiin su-aalaad ayaa jiraya waxaan sifgeynayaa in dulqaad badan la muujiyo nimanka kan oo nabadda diidka ah shabaab oo dad ku dagaalamaya magac yimid caqiidadin ummadda ka sahaadiyey dadka soomaaliyeed oo dhiigoodu muxtaramayo oo boqolkii boqol muslim ah oo islaamka uu soo gaara nabiga alayh isalatu wasalaam oo mak ka jooga oo madiine gaara islaam soomaaliya soo gaara oon seef ku islaamin masaajidda kulaynaaya ardaddana dhammaynaaya haweenka ee carruurtane dhammaynaaya diinta dhibaatadaas ku haaya haddana dagaaladooda waxay u geliyeen shaatir diineed risaalo diineed ay wadaan wacyigelin diineed ay wadaan haddii aad dawladda soomaaliya tihiin laa fikir noocaas waxu u baahan in fikir looga hortago waxaana ognahay in culamadii soomaaliyeed in badan dalka ay ka dhaxday qaarkoodna la laayay kuwo badanna oo joogana ay aamusan yihiin oon kelimada indhihi karin kuwa dagaalama ee kelimada xaq ah sheegane qaarkoodna la dilay qaarkoodna ayagu ay kaabkulu yar yihiin dowladduna inay ka warqabin maxaa ugu tala gasheen dagaalka haddii wacyigelintu sax ah la socoto ayuu guulaysan karaa bulshaduna ku qanci kartaa fikirka diiniga ah ee khaldana diin baa lagu saxi karaa maxaa ugu tala gasheen muddo afar sana aad joogtiin culamadii soomaaliyeed ee idinla dagaalamaysa maxaa ugu tala gasheen kuwa soomaaliyeed ee cararay ee fikirkaas tilaab ka qaadi waayey oo naftooda u cararay maxaa ugu tala gasheen kuwa aamusan ee xaqa sheegi la cabsi daraaddeed ila ku su-aasha koobaad waa taa
runtii xasuusa waxaan ku galay inta hadda ay hawsha socotay ma hadnaqin waxaan isleeyahay ma aha qof maaragtay muslin ah mana aha qof maaragtay daacad ah an waxaan aaminsanahay waxa hadda aan daawanayna waxaan isweydiinaya inay muqdisho tahay iyo inay magaalo kale tahay waxaan soo marnay maalmo madoob intii aan joogay maasir ay igu soo dhacdaan leeyahay muuqaalka quruxda leh mahashada mahashada kalgala kalgacalka leh waxaa marag ma doontaa suudna murugadii lasoo maray mahadhareebtadeenii mugdigii inaan ka gudubnaan ujeedaa marka horta microfonku waxaan dib ugu laabtay meesha aan ka nimid an waxaan xasuusanayaa hotelka maka kun iyo tobankii markaan dalka kusoo laabtay iyo meeshaanan isku cabiray inta yareed oo aan joogay alxamdulilaah waxaa kale oo aan rabaa inaan uga mahadceliyo qof walba oo iyo shaqo walba oo barnaamijkan laga qabtay iyo ciddii soo diyaarisay dood furan waxaan aaminsanahay dareen ahaan dadku waxay u baahan yihiin xaqiiqda dhabta ah ayaan hadda aragnay waxaa suurtagal ah waxaan hadda arkaynay inaan dad badan oo aaminsan hataa laga yaaba in aanay goobta fadhinba amay joogaan waxaa meesha ka soo baxaya marka mas-uuliyaddii ay lahayd ciidamada soomaaliyeed iyo wasaaradda amniga qaranka inay guteen waxaa soo baxayso shacabka qaarka ugu wanaagsan ama qurbaha ka yimaada ama gudaha joogee inay ayaguna wax qabteen waxaa meesha ka muuqata afartii sano wixii qabsoomay iyo ka hor wixii la soo maray waxaa meesha ka muuqato haddana inuu jiro gaad kaas oo ah isku hadlayn aniga saan isleeyahay waxaan aaminsanahay wasiirka iyo taliyaha iyo inta naga maqanba mas-uuliyad wadareed inay maqanta amniga boqolkiiba sideetan shacabkaa laga rabaa hay-adaha amniga waxay ku shaqeeyaan ka hortag iyo ka dabatag waxaa loo baahan yahay dareenka qofka bini aadamka ah waa muwaadin inuu yahay wadaniyad nationalism dad nationalism haddii la yidhaahdo without eh, maaragtay eh, nas- eh, nation without nationalism is nothing waay dad nool oo aan wada lahayn waa dadan jirin waxaa meeshaas ka maqan wadaniyadda inay maqantaa markaa fiiriso waayo haddaan qiri weyno habeenkii dhaweyd oo ugu dambeysay banaadir biisla kale saacado koobanaa lagu soo gebagabeeyey barnaamijkii aad arkayseen wasigeedna sida wasiirku uu sheegay shan shan ninaa gashay annaga hadday toban gashana waa saacado kooban waxaan qiraynaa marka intii qarax dhacday intii hoteel dib lagu geystay inta maalin walba la weeraraayay waxaa iigu yaab badan in shacabka soomaaliyeed ay noqdaan kuwo wax daawanaya kuwo wax dhegaysanaya iyo kuwo aan moodo inay maqana joogan yihiin waxaa kaloo ii soo baxaya inaan nahay dhibanaha maqsuudka waxaan maqsuud ku nahay mararka qaar nabad darrada waxaan maqsuud ku nahay waxaa marka meesha aa la rabaa yaa lagu hadlaynayaa amniga ma dadka nambarka tirada kooban lahaa iska leh mise waxaa iska leh saddexda milyan guryaheenay jiifaan waa la soo raraa baabuurta ilaa gobolada ha laga keeno waa guri soomaaliyeed caasimaddaa kusoo gebagaboobo guri soomaaliyeed imaanaya waxaa loo baahan yahay cudmada shaksoma waa haddana laga joogo doorka culimada waa laga joogo. waxaan rabaa waxaan rabaa jaaniska idaa maryam ku yidhi fursadayda aniga inaan ka faa'iidaysto oo ay tahay dareenkaygii adiga waxa ay tusay wixii aan wasiirada weydiin wasiirka weydiin lahaa brogaraamkiinii ayaa dib ii celiyey mugdiyaan ka nimid iftiinaan nimid waxaan rabaa marka dhalinyarada iyo haweenka iyo culummada iyo bulshada magaaladan ku dhaqan qaarkood waxay aaminsan yihiin maqnaanshaha gobolka banaadir oo xaq ahaan ugu maqan yahay haweenkaa doogaya thirty percentkay raadiyaan annaga gobolka banaadir ahaan meelan ka soo gelayna ama thirty percent ama madal iyo matalaad waa la waayay dhibka dadka la rabo oo federaalka uu la degan yahana waa shacabka ku dhaqan caasimadda ma isdhihi kartaa mudana wasiir waxay sal ku haysaa odayaashii dhaqanka haweenka waxgaradka aqoon-yahanka caasimadda nasiibka u yeeshay ee la yidhi dowladnimada martiyaad ka tihiin ee cashuurta soo guraaya ee dhaqaalihii bixinaya oo nabadda ka shaqaynaya oo qaraxii lagu dilaayo annaga qaraxii ambasador gabdhaha nooga maqan dhaawacii weli waa noo yaalaa way jiifaan ma isdhihi karnaa marka dadkani ma aha dad maaragtay wax tabanayo waayo oo u baahan in loo garaabo oo la siiyo doorka ay siyaasadda kulaayeen kow ma isdhihi karnaa middaas midda kale ma isdhihi karnaa idinka waa idinka soo wareegto annagay nala taallaa aniga haweenaan nahay afar labaatanka saac hay-adaha amnigaan la shaqaynaa waxaa nagu qasbaaya habeen iyo maalin shiraa dirijohaysa waa ka qayb galnaa shirarka maaragtay ciidamada waa u tagnaa waan baraarujinaa midka kale ma isdhihi karnaa shacabku waxay u aaminsan yihiin ma cabsiya mase waa nacayb dawladeed ma garanayno taasaan rabaa inaan maaragtay bal aan idinla wadaago midna waxaan rabaa dadkan hortayda gadaashayda dhinacyadayda wada fadhiyo inaan annaga dhan isweydiino nabadi maxay tahay yaa u baahan nabad ma annakaa rabno mase askariga qoriga wato oo toddoba bilood aan mishaar ka qaadan ee aan contribution wasaaradaha shan iyo labaatan ka wasaaradood ama lix iyo labaatan waxay rabaan ha noqdaane ma laga jaraa wasiir canshuur loogu talagalay in lagu taakulayo ciidamadeena waa mahadsan ومحسن قدامي آه، وزير ذات شكوى نقول جوابته يصوموي جواهر
بسم الله الرحمن الرحيم آم، آم، marka ugu horeysa oo mahad celinaya sheekh samow Eh, sheekh samow su-aal fiican uuna weydiiyo oo ah em, dadkan xag jirka ah fikir bay dadkii ay fikir qaldan bay haystaan fikirkaas qaldan waxaa lagu lagula dagaalami karaa eh, fikir kaleeto kasoo horjeeda in meesha la keeno Em, eh, sheekha waa runtiis em, wacyigelin zaaida loo baahan yahay
waxaan la qabaa runtii jawaada sida sheegtay culammada goob weyn ay ku leeyihiin dhinaca wacyigelinta waxaan rabaa aada inaan hortiina ku ammaano sheekh nuur baarid oo mar walbo idaacadaha ka hadlo brogaraamo diinta ka hadlaaya qabto la doodo fikirkaas fikirka iyo al-shabaab iyo kooxaha jirka fikir ka duwan mar walba keeno oo aan ka cabsanin runtii waxaan rabaa inaan hortiina ku ammaano sheekh samalna waxaan leeyahay dee maalmahan lama maqlin yani culamadii soomaaliyeedna waa ka door weyn baa ku leeyahay waana ka mid tahay in adinkana yani doorkaas aada leedihiin inaad qaadataan annaga wixii kaleeto wacyigelina oo ka baxsan intaas dhinaca diinta adinka culamada ayaan rabnaa inuu deeno sababto ah fikir marka arrintaas waxaan rabaa waa arrin runtii dhinaca fikirka ma annaga waajibkana saaran waxaa waa dowlad ahaan inaan si walba oo aan yani ilmahaas kusoo hanan karno oo aan uga soo saari karno aan uga soo saarno wasaaradda iyo hay-adaha amnigana arrimahaas si xoogan ayay uga shaqeeyaan madaxweynaha cafis buu fidiyey hal mar ma aha laba mar ma aha saddex mar ma aha dhowr mar ayuu cafis u fidiyey intii fikirkaas oo dhan kasoo go- kasoo leexanayso oo dawladda soo aadayso waa la soo dhaweynaa xalowdan ciddii intii fiirsatay ma aqaan telefishinka waxaa jira nin sheekh ibraahim la yidhaahdo isa soo dhiibay inuu isa soo dhiibo annaga ka shaqeynay hay-adaha amniga ka shaqeeyey in la soo qaado muddo weliba yacni wadahadallay u socdeen cabsi fara badan laakiin hal hal wax oo aan idiin sheegaa jiro oo ah marxaladii ay ku jireen ay taagnaayeen shabaab iyo maanta meeshay taagan yihiin laba waa laba kala fog sababtoo ah cid walba oo ku jirto waxay rabtaa in sidii ay uga soo bixi lahayd laakiin qaabkii ay dawladda ugu imaan lahayd ayay garanaayihiin ilaa hadda marka waxaan rabaa ayagana inaan hortiina ka sheego inaan rabno inaan la hadalno ma aha keliya dadkii soo dhiibayo weliba hoggaanka al-shabaab haddii wax fikirka ay wadaan ay ka tanaasulayaan dowladdu waxay diyaar u tahay cid walba oo ku jiro ururkaas oo maanta raba inuu fikirkaas qodan ka soo laabto in yacni dowladda cabsi u fidinayso oo ay soo dhaweynayso mar walbana waa sheegsheeg waa sheegnaa waa ka hadalnaa arrinkaas dhinaca kaleeto aan diinta iyo culammada ahayn oo wacyigelinta ah waxaan rabaa sidoo kale inaan umahad celiyo ururka haweenka soomaaliyeed iyo midka gobolka banaadir howlaha wacyigelinta oo ay wadaan barnaamijyada baraarujinta ah laakiin fikir keliya lagulama dagaalami karo waxaa lagula dagaalamo fikirka keliya ma ah waa dhinacyo badan in lagala dagaalamo iskuulaadkii waxbarashadii inay dib loo furo in dadka dhalinyarada ah loo abuuro fursado kaleeto oo aysan ku gelin ugu biirin yani al-shabaab maanta waxaa waaye waxaan taagannahay meel runtii masaajidka in la galo soomaalida dad islaama annagoo aanay maanta masaajid geli karin wadamada aan ka imaanay aniga aan ka mid ahay canada oo kale aan ka imid masaajidada waa meelaha dacwada sida aadka uga socoto oo wadan gaalo dhul gaalo waaye la yidhaahda laakiin waxaa maanta kasoono badan aniga aan ku qabaa inaan masaajidadaas si xor aan u tago dacwada ka socota aada yaabayso maantana annagoo islaam sheeganayno dacwo aanan u tagna iska daaya masaajidkii aanan geli karayn marka yacni fikirkaas waxaa lagula dagaalami karaa sheekh samir waxaan rabaa inuu doorkiisa ka qato iyo culimmada kaleeto oo fikir ahaan lagula dagaalamo annaga dowlad ahaan waa soo dhaweynaynaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta barnaamijay wadaa annaga mar baan bilownay annaga iyo wasaaradda warfaafinta inaan arrimahaas aan ka shaqayno oo dad culamaa aan keenay marka waa kugu waafaqsanahay in la dardargeliyo jawaahir ayada waxay ka hadashay waa aadaan ugu mahad celinaha runtii laakiin dhinaca siyaasadda iyo dareenka dadka degan magaalada muqdisho caasimadda runtii magaalada caasimadda oo marka magaalada caasimadda dee marka tahay waxaa la rabaa waxyaabo badan tanaasulaad badan inay sameeyaan waxyaabo badan ay xuquuq lahaayeen xitaa inay waayaan yani inay yani ay dadka kale uga tanaasulaan waa waa loo baahan yahay laakiin haddana xuquuq dad yani saddex milyan oo qofooda oo magaaladii joogo ku nool in yani xuquuqdooda ayagana la tixgeliya ama ha noqoto laakiin su-aasha weydiisa haddama arrin siyaasadeed ay tahay waa jawaabteeda kolleyto shirkii golaha nolosha marka buu dhacayaa waa waan filinaynaa in yani xuquuqda gobolka banaadirna la ilaaliyo waan rajaynaynaa laakiin waxaan u qaatay waxay ogtay su-aasha jawaahaheed in siyaasadda iyo amniga mararka qaarkood saameyn ay isku leeyihiin oo dadka hadda xamar degan oo kale haddii tusaale ahaan ay ku mashquulsan yihiin xaqii ay siyaasadda ku lahaayeen habeenkii ay sidoo kale xaqii siyaasadda ay raadsanayaan doorkii amniga laga rabi lahaa inuu meesha ku lumaa ma muuqda
waa waa ku fahmay laakiin had- haddii la yidhaahdo siyaasaddu sidii aan wax u raba hadday u dhici weyso waa isku xelaynaa horta ha- mar haddaa fayso xasilooni darro siyaasadeed waxay keenaysaa xasilooni darri amni laakiin haddaan u fikirno wixii siyaasad ahaan aan u rabno haddii aan heli weyno amni darra in loo bedelo waxaan qabaa fikir sax ma aha fikir qaldan waayaan qabaa yacni xuquuqda eh, gobolka eh, siyaabo badan oo loo heli karo ayaa jirto iyadoo aan wax qalqal ah ama xasilooni darro amni aan la aruureynin marka taas ha laga shaqeeyo yani waa isku celinayeen dhinac markaa ka fiiriso dhinac markaa ka fiirisana iskuma xirno oo lama dhihi karo dadkii wixii ay rabeen bay waayeen amni darraa imaanaysa in la yidhaahdo arrintaas waa arrin annaga noo taada inaan dadka aan aan aan u sheegno runtii inaysan saas wax u dhicin waaya wasiir Eh, waxaan rabaa oo kusin doona waxaan rabaa waxaa hadda eh, la gelaya oo kooda nagu soo hayso doorasho ama dalku inuu isbedel galo eh, doorasho xagga madaxda ah sare lagu soo dooranayo ha noqoto ama ilaa xeer eh, xildhibaan oo dawlad cusub in la dhisaa amniga dalka markaad eegto adaa ammaanka dalku ma u diyaarsan yihiin sugidda amniga doorashooyinka soo socda waxaan jeclay inaad adigu ku hormarto kadibna taliyaha booliiska kaga dambeeya
bismillah een een su-aashaas jawaabteeda runtii waxaana la fadhiya taliyaha ciidanka booliiska Een, waxaa jira task force la yidhaahdo een, een, guddiga amniga doorashooyinka waxaa guddoomiye ka u ah eh, taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa qayb ka ah xubno badan oo ay ka mid yihiin un ka amisom een, maamul goboleedyada wasaarado badan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga ciidanka booliiska soomaaliyeed miisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed Een, diyaargarow weyn ayaa jiro socdo Een, wixii caqabada oo jiro iyo wixii horumar ah iyo sida wax u socdaan waxaan ku rajinayaa inuu inuu ka jawaabo taliya waaya tali soo dhawo
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلام على دمان دعوذياشا إيو انت كلا نتجسنيسا إيو مرت شرفة حول كفدية هدي عن أقلو سيدا أدل سعتان وحا لما غعابي قدي أمني أو قابل سن سيدي دورشوينك أقول نقول لها ين دورشوين أو أو رنتي نبدأ كده ماذا annagoo dhan waxaan ku jirnaa wax tijaabaan ku jirnaa dowladnimadii ayaa la aadaya waxaa laga imaaday shan iyo labaatan sano oo burbura laga imaaday marka waxaan rabnaa inaanan hal mar noqonin qof hurdo ka soo kacna oo aan noqono qof la koraaya wadciga siduu isu bedelaya marka marka aada fiirisaan laba kun iyo sagaal laba kun iyo sideed laba kun iyo toban sidaa usoo socotaan yacni jidkan qof mari jiri male laakiin maanta markaad airportka aayso inaad hal sac kahor gurigaada kasoo baxdaa si ay kugu suurto gasho inaad zaxmada aad aad aad ka baxdo een doorashada way inooga cusub tahay een international community-gi iyo madaxdii federaalka iyo madaxdii dowlad goboleedyada intana waxaa laisla gartay in qofkii halkii xildhibaanba ay soo doorato konton qof marka waxaa loo diyaar garoobayaa marka waxa annaga aan haysano inaan ku talagalno oo amnigii aan ku sugno amnigaasoo ka bilaabanaya amniga qofka shaksiga naftirkiisa ee hadduu ahaan lahaa nin soo dooranaya xildhibaan ama hadduu ahaan lahaa oday asagana wax dooranayo waayo dowladdaada adiga aada leedahay ciidankaada adiga aada leedahay ciidan kaleo kor lagaaga keenaya wax badan ku qabnayda kugu kaalmayn karaa marka waxa annaka aan leenahay ayaa la rabaa inaan annakana aan sii weynaysano Een si- sida oraahda ay ahayd yacni maa hiya asacaada asacaada hiya an tuxiba maa tamliku yacni yacni farxadda maxay tahay farxadda waxay tahay inaad jeclaatid waxa adiga aada hantisidad leedahay marka haddii haddana kaan u hanqaltaagno dowlad kaloo amnigeeda dhisan yahay oo boqolaal sano soo dhisaysay annaga ma nihin laakiin boliis ahaan iyo dhammaan anoo ku hadlaya magaca guddigaas doorashooyinka amniga waxaan rajaynaynaa in amniga aan wax badan aan ka hagaajino sida hadda uu ku socdo maalinba maalinta kale kasii horeysa uu wax ku darsamaan rajeyna insha allah way waa mahadsantahay saliye waxaan sii doonaa xagga dadweynaha cabdirashiid
beeta adiga iyo wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka booliska wuu mahadsan yahay iyo inta barnaamijka ka qayb gashay su-aashayda waxa ay tahay wasiirka amniga ayaan iyo taliyaha booliska weydiinaya waxay tahay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya waan ogsoonahay shaqo fiican ayay qabteen haddana muwaadinka markuu waddada isticmaalayo ama mas-uul ha saarnaado gaarigaas hamiyo saarnaanin dadka ka dambeeya waxay ula dhaqmaan si ka baxsan ciidan dowladeed qoryahay kusoo taagaan muwaadinka argagax ayaa galaya tallaabadaas way soo lalaabatay way soo lalaabatay wasiirka amniga iyo taliyaha booliska arrintaasi maxay ka qaban karaan inta xadda ah way mahadsantahay waxaa idinka horeysa suldaamo kadib waxaan siin doonaa
بسم الله الرحمن الرحيم سلامته waxaan la wadaagaa saaxiibayaashii hore in salaamay aniga waxa waaye waxaa igu jiro inaan waxaan rabaa inaan qaab la fursadan qaaliga u waxaa laga rabaa inuu ciidamo saldhigyada iyo iyo dadweynaha inuu isku jiro oo iska dhexgalka bulshada oo sameeyo hormeerna ku sameeyo waa laydin magacaabo kursigiina isaga fadhidiin shaqadiini laydinkuma arko waxaan rabaa dadka haddaa shaqa u dhibtay in la daba kaca la rabaa oo la ilaaliyo in la daba socdo dadka haddaa shaqada u dhiibtay waa iska socaaya qof kastaba iga fiiri waa iga fiiri iga fiiri ayaa maahan waxaa waay moogtaa waxaa dhacay wixii hadday dabacsan yihiin ayna wiitooyinkooda xirxirayn waxbaa iska habacsanaana habacsanaana iska jirto inkastoo amniga sidii hore ka fiican ayuu yahay hadda laakiin waxaa jiro horta waxaanba ku dhibanaa anaka haddaan degmooyinka aan nahay gobolka banaadir dabaa qoray iska sidata meelay xisaaban tahay iyo meel kale kale meesha dhoosuntay wataa qoraysidaa tuutay gashantaa qoraysidaa ciday u shaqayso iyo cid kale lama yaqaan ummadaasay u naftu keeni waxaa laga rabaa beliisku waa maamadii waddanka ciidamada milatarigana dagaalka inay meesha ugu horeyso tagaan waxaan sii jeclaalahay inuu taliyaha nabad sugidda oo jifogo na waa jeclaalahay nabad sugidaan ahna waa waatay marka waxaan rabaa waxaan rabaa wasiirka amniga isagoo mahadsan shicibku waa heegan maxay shicibku ay tiri guddoomiyaha gobolka haweenka iyo maxaa ku dhacay shicibku waxaan rabaa in wax la tuso inay dadka ku tashan karaan dadkay ku tashan karaan waa inay goobta istaagaan waa in la wareegaa waa in la socdaa teekal waa howlgalle in la sameeyaa
su-aale fadlan waxaan u gartad waxaad ka hadashay laba qodob oo midi ay tahay hubka dadka ciidamada ee magaalada ku dhex jirta qaarkood iyo arrinta wada shaqeynta shacabka marka dadka kaa dambeeya fursadii fadlan waxaan rabaa hal Dib kelmad ugu inaan ku daro Eh, hal fadlan, kelmad.
soo koob fadlan halka kelmad waxaa waaye waxaa lagu leeyahay fal qorshaysan aad jiro waa jiriyaa falaa qorshaysan waana dhaca waaba qorshaysanya maa la celsho maa laga hortaga marka hore haana waa kugu hulaada kolka qorshaysan waa in la qabta haddii dagaalku dhaco dadku leexdaa la soo roogtaa saas aa la soo roogtaa markaa cabdirasaaq maxamuud xaaji cabdirasaaq socoto Ee, laba su-aalood aan jeclahay inaan weydiiyo mas-uuliyiinta wasiirka iyo taliyaha Ee, su-aasha ugu horeyso waxay ku socotaa wasiirka Ee, waxa weeyaan ee, dabcan nabad sugiddu waa heli mararka qaarkood way heshaa ee, waxyaabaha dhacaya xagga sirdoon ahaan marka ee, maxay ku dhacday inaan ama loo ee, gaarsiin waayo dadkii ama allaadka loo gelin waayo meesha shakigu ka jiro in wax ka dhacaan oo ama goobtii ama hoteelkii allaadka loogu sameyn waayo intaanay wax dhicin haddii fudoonku uu helo iyadoo mararka qaarkood aa ognahay in la sheego in meel wax ka dhici doonaan haddana wixii ay dhacaan goobtaas tuurku uu ka waxa jiro ula jeedaa eh, xogta ay sirdoonku helaan meel qasari kasoo wajahan in la shaaciyo
horjeeda maxaaye hay-adda sirdoonku digniin ugu fidin weysay meesha dadweynaha meesha jooga si ay loo yareeyo khasaaraha su-aasha waa waxa weeyaan ku socotaa taliyaha booliiska waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafo la asaasay ulug ama qayb booliiska kamid oo la yihahdo diplomatic police diplomatic police maxay tahay shaqadiisu muxuu qabanayaa maxaysa ay tahay hawsha gaarka ah ee loo imado way waa maadsan tahay ee wasiir haddaad ku horumarto qaybta kaaga aadan labada su-aalood ee hore iyo midoodan hadda cabdisaaq uu ku weydiiyey kadibna qaybta taliyaha isagana wuu qaadan doonaa waxaan codsanayaa jawaabuhu inay koobnaadaan si su-aaluhuna u koobnaadaan waqti aan isugu ganaano insha allah bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa laba su-aal oo isku isku xiran abaayo su-aasha weydiiso suldano falalka qorshaysan maxaa looga hortegi waaye iyo su-aashu cabdisaaq weydiiyo ah xog markii la helo maxaa dadka ama meesha ay wax ku socdaan loogu loo wargelin waayo si khasaaraha loo yareeyo waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga sheego oo hay-adaha suldaanka si ay u shaqeeyaan wax badanna waxaa waaye sidaa adinku u haysataan uma dhacaan mana aha sababtoo xog marka la helo waxaa laga helaa sources kala gedisan meelo kala gedisanaa laga helaa meelahaas kala gedisan xogta laga helo marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay in la ogaado la xaqiijiyo inay yacni reliable ay yihiin wax lagu duulaan tegi kara yihiin wax sax ay yihiin in informationkaas la helay xogtaas la helay filtering wax la yidhaahdo lagu sameeyo maxaa sax ka ah maxaa been ka ah taliyahana nabadsugidu wuu soo ahaan jiray kolley asagaa kolley wixii faahfaahin idiin sheegaayo sababta aan dadka loogu sheegayn ama meelaha horta meelaha ay wax inay ka dhacaan laga yaabo waa loo sheegaa meeshaas waxba mid soo aadan hala diyaargaroobo halis ilaaliyo waa la dhahaa shacabkii meelaha ay wax ku socdaan ama hoteel ha ahaato ama meel kaleeta ha ahaato laakiin badanaa dadka markii la wargeliyo la yidhaahdo waxbaa idin kusoo socda waa difaac iyo waxbay sii galaayaan sooma waxaa laga yaabaa meeshii inaysan aadin oo ay meel kale u bedeshaan marka waxyaabaha ugu weyn oo annaga dhacawaxa waaye badanaa horta xogta markii la xaqiijiyo la filter gareeyo la analyse gareeyo wax badan oo kamida intaysan meeshii soo gaarin baa laga qabtaa waa markay xogta xog saxa ay tahay laakiin xogaha aan la hubin oo isbarbar socdo oo filtrinka u baahan oo u baahan in yacni meeshay qofka soo gudbinayo xitaa credibilitygiisa la fiiriyo horey buu usoo gudbiyey horey information u keenay wax mala wax ma ku dhaceen waxyaabo badanaa la sameeya marka waa arrinta saas saas waaye marka laakiin suldano suldano sooma ahayn a suldano falalka inta la inta la fashiliyo waa badan yihiin inta aan la fashilin siyaarahaas oo kaleeta ku dhacaan meeshii la rabay in inay aadaan dhulki meel kaleeta badan ay la aadaan marka qaarna waaba laga hortagaa meesha markay ka dhacayeen waa sheegnay wax badan runtii marba inaan inta babliga aan u sheegon idhaahda hebel kaas baan sheegnay kaas baan sheegnay laakiin wax badan waa sheegnay waay wasiire waxaan rabaa su-aasha ku saabsanayd isku xirnaan toosan oo ay ku wada shaqeeyaan shacabka iyo hay-adaha ammaanka majalka waa waa usoo socdaa midda isku xirka shacabka iyo hay-adaha amniga waxaan rabaa mar walba waa laga hadlaa amniga waa mas-uuliyad wadareed horta inta ugu badan waxaa rabaa shacabka inuu ka yimaado hay-adaha amniga oo jawaabisa u sheegtay waa boqolkiiba labaatan amniga inay sugaana la rabaa laakiin amniga soomaalida problemka haystana waxaa waaye waxa la yidhaahdo security conscious maba nihinbo adduunka waxaa waaye yani daraan amni ma nagu jiro adduunka waxaa waaye qof aadan weligaa arkin xaafadda markaa ku aragtid waa hadaha amniga lawacaa la yidhaahdo qofkaa meeshan ku arka ama gaari aad ka shakisay annaga waxaas iyo maba nagu jirto waa iska dhinac mala yani xitaa yani niyadda ma soo gelayso gaarigaa meesha taagan muxuu istaagan qofki in isweydiiyo ama waktigan wakti baabuur meeshaan uu istaaga ma ahayn maxaa istaajiyey ama dadka meeshan gurigan galaayo saacaddan oo faraha badan leh sababtay saacaddan gurigan u galaayeen maxay tahay yani wax la isweydiinaa ma aha isma weydiinayaan haddii ay xataa shak ka qabaanna badanaa yani waxaa la rabaa inay inay soo gudbaan marka waxaan rabaa shacabka isku xilka shacabka meelaha amniga keliya aan laga sugin waxaa qayb ka ah amnigii gobolkiia qaybka ah degmooyinkiia qaybka ah waaxihiia qaybka ah laamintiia qaybka ah ilaa maxaa la dhahta dowladooyinka in la isku xirnaado oo la wada shaqeeyo militarigia qaybka ah nabadsugidia qaybka ah booliiskia qaybka ah wasaaradaha qaybka ah culamaa udiinkia qaybka ah oo doorkooda leh marka isku xirka waa qof walba oo nagamida meeshan fadhiyo qof kaleeto oo informationkaas gaadsiin kara waa jiraa marka dadka dhahaayo informationka meelaan gaadsiinaan weyn anigu ma qabo yani inay sax tahay waya waa maasanta wasiir waxaa rabaa taliyaha booliiska su-aashii ku saabsaneed wadooyinka iyo su-aasha dambe ee booliiska gaarka ahayd askarta wadooyinka taagan ee mararka qaarkood waxyaabaha ay shacabka kala kulmaan dhaqan ahaan iyo midda ku saabsan booliiska gaarka
بسم الله الرحمن الرحيم والروم أذكرت هرترنتي ما دام هول أدق لوجره هول أمني لوجره لبا أرن بوانا هيستا هل أرن إن عقيدة وتوبرك هذا عن عن عن الوقت اللي هو اللي توبر وهي حالة دقالة لوجره سكري هو حالة قالوا شن سنة بستة سنين هذا قالوا توبر إذا مدن بدنا وحالة مركي هل سنة أما لبسنا عيش أيام إن توبر كل خدا مرت ظروف تسواجب تاو حوجا shaqada culus ee askariga saaran inay xaaladihiisa wax ka bedesho marmarka qaarkiis oo uu ixtiraam waayo dadweynaha taas way jirtaa waxaa kaloo iyadana barbar socda qofkan muwaadinka ee isagana yacni ka soo toostay gurigiisa oo si fiican usoo quraacday oo degan ganacsi ku socda wax u socda tartiib markuu askariga uu kululyahay inay iska hor imaadaan waxaa laga yaaba inuu muwaadinka hor xanaaqa laga yaabo laakiin haddii loo dulqaato oo la dhah war saas ma aha hadii askariyaa tahay yani hadalkan kuguma qabo yani waxoogaa yar يعني وجادلهم يعني بالموعد حسنة قطان انت تجيب لو وانا يا القرب وحان هاي سنة كاس وراي كريجي نوان وكود من هذين كس معلم انا انا هذا صحيحين قف انه بوليس كيريودي مجرو تدوات انا سدح اطر قف انا انت انت كنت انت كنت كيريودا جد كي ولا تاجين وحي تاجين ان ملاحظ الاليان تدوينيه الاليان قف مكو شقين انا وقلتما marka markaas waxaan rabnaa idinka waalidu ah idinka idinla dhasheen waa idinka idin adoogaya inaad xoogaa la talisaan aad tiraadaan qorigaan hoos u dhig sidaasaan wala hadlin sidaas tiraah la tuso yani aan isla wadaagno waayo waxaan isla soo wadaagnay dhibkaan isla soo wadaagno wanaagga aan isla wadaagno waddanka hadda wanaag buu ku socdaa aan ismaanshano su-aashii kaloo ahayd booliiska gaarka booliiska diblomatic diblomatic booliiska sida aad la socotaan bishii june waxaa lagu qabtay muxuu ahaa bishii may waxaa lagu qabtay shir nairobi oo uu jeergaraynaya wasiirka amniga oo ku saabsaneed maadaama waddanka xaaladiisa ay federaal ay noqotay iyo dowlad goboleedyo sidee ciidanka booliiska soomaaliyeed uu noqonaa arrintaasaa lagaga dooday waxaa lasoo afgartay markaa in ciidanka booliiska soomaaliyeed uu noqdo ciidan laba heer ah heer federaal ah iyo heer dowlad goboleedyada kadib juun labaatan iyo afarteeda madashii ka dhacday baydhabo ayaa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada waxay dad tix raaceen go-aanadii kasoo baxay nairobi waxaa loogu wada hadlay sidee booliiskii loo habaynaa waxaa la isla gartay markaa qodobkiisii tobanaad in yacni hay-adaha iyo booliiska federaalka waaxyihiisa ugu muhiimsan inay ka mid noqon doonaan sida c i d da qeybaha miino baarista iyo qeybtano iyadan ay ka mid ahayd diplomatic police diplomatic police maxaa marka waxa waaye inay ilaaliyaan baarlamaanka madaxda qaranka xildhibaanada safaaradaha galbinta martida dalka imaanaysa waayo meesha loo socdaa sidaas ah hadda maaha meesha la taagan yahay laakiin qorshaha wuxuu ku socdaa laba sano ka bacdi saddex sano ka bacdi dalkan oo intaasoo safaaradood ay ka furan tahay dadkii waalidiyen lahaa madaxda oo hadda xildhibaanada ay ka mid yihiin wasiirada ay ka mid yihiin dadkii hadda la socda oo laakiin kala firirsan in naftikooda urur loo helo ururkaas oo oo oo loogu warqabayo qalab ahaan iyo tababar ahaan taasaa loola jeedaa marka waayahay waxaan sii doonaa dhowr qofood laakiin waxaan ka horumarsanayaa hal su-aal waaya wasiir ama su-aashay dib baan keenaya waxaan ku horumarayaa cabdisaaxid
بسم الله الرحمن الرحيم وعادة وزير سعادة بن غالي هذه أديان إذا كما تعلنها طبعا سنة أقربتين من البلشدين hortimaadaan ugana jawaabtaan su-aalaha ka dhex guuxaya ee dhinaca amniga ah oo ah waxa ugu muhiimsan ay bulsho deegaan ku nool ama dal ku noole ay ahmiyadda gaarka siinayaan runtii waxaan marka hore dowladeena soomaaliya ku amaanayaa dadaalka quruxda badnaa ee halkan muuqaaladii kala duwanaa ee s n t v ay sameeyeen ay halkan kusoo bandhigeen runtii ay dadaalkaas oo aad iyo aad u ahaa mid taabasho leh waxaan rabaa marka hore inaan talo idinla wadaago wasiirka iyo taliyaha intaba halkan waxaan hadda ku arkaynay marka videoga lasoo bandhigayay in lasoo bandhigay heerarkii kala duwanaa ee cadowga iyo sida loola dagaalay wixii la qabtay wixii la fashiliyey shabakadihii ee la burburiyey waxaas oo dhan ayaa dadka eh, dabcan hadda loo soo bandhigay laakiin bulshada badi kama warhayaan waxaan taladaas ay tahay marka in booliisku ay soo bandhigaan waxyaabihii ay sameeyeen bishii bu- bulshada in lala wadaago oo miidiyaha ay kala wadaagaan een wixii la fashiliyey wixii la qabtay hay-adaha sirdoonka saas oo kale wixii la fashiliyey wixii la qabtay in bulshada lala wadaago bulshadu ay la socoto marka waxyaabaha ay ciidanka iyo amniga laga sameynayo waayo hadda waxaa nagu badan waxa dhinaca negativeka ah ee dhacaya oo keliya qaraxa dhacay qaraxa dhacay dadaa la dilay only ayaa nagu badan marka waxbaa la qabtayna dadka halala wadaago taas waa inala wadaagaya waxaan codsan lahaa su-aashaada inaa abaarto waa lagaa dambeeyaa haddii waqtiga aan eh, isula helno waa tahay aad baa umahadsan tahay waxaan rabaa een, inaan wasiirka weydiiyo dhawaan waxaa jiray een, howlgal laga fuliyey ee, banaadir beach waxa ay hay-adaha amniga ay sheegeen in laba qof halkaa lagu dilay oo dadkii weerarka wadaya qof kalena dabcan ee, la sameeyey in lasoo qabtay asagoo dhaawaca qofkii dhaawaca waa la arkay laakiin labada qof ee la dilay sida caadada ahayd marka cadowga la dilo waa lasoo bandhigi jiray laakiin lama arag xagay ku dambeeyeen Een, waxaa kaloo jiray weerarkii ka dhacay liida isagana waxaa la sheegay in lasoo qabtay nin een, ku lug lahaa in uu ka dambeeyey weeraradaasi iyo weeraro kale oo hoteelada een, dabcan ka dambeeyey isagana ilaa hadda dib dambe muuqaalkiisii iyo xogtiisii dib looma heli dadkuna way isweydiinayaan xagee ku dambeeyeen taliyaha ayaan rabaa hal su-aal isagana inaan weydiiyo waad mahadsan tahay waxaad samaysay in dhalinyaro la dhiirigeliyo jaamacadaha ka soo baxay aqoon-yahano ay dadku ay ciidan booliiska ay ka mid noqdaan maxaad ugu talagasheen dadkaas aqoon-yahanada ay jaamacadaha ka soo baxay inaad ka dhigtaan sidee ayay ciidanka rabtaan waad rabtaa inaad uga faaidaysataan ciidan noocee ah ayaa la rabaa in laga dhigo dadka way waa mahadsanta waa ku siin doonaa laakiin waxaan ka horumarinayaa guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka caanab xasan cilmi kadib ayaan kusiin doonaa insha allah guddoomiye adna waxaan kaa codsanaya inaad waqtigeena la soo beeqaamiso insha allah
Een, bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaan la qabaa dowladahayga soomaaliyeed madan waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Een, anigu waxaan rabaa inaan weydiiyo saddex su-aalood Een, wasiirka amniga iyo wasiir waxaan ku weydiinayaa waxaan maqtiri annaga hadda waxaan waddankan wuxuu ka soo baxay dagaal wuxuuna alahaan jiray dowlad qodobka koobaad markaan ka hadlayno amni ma laga hadli karaa amni aan maqal iyo muuqaal lahayn oo aan lahayn in aalaba inta la isku rakabo in maqlayo arkaayo wax la yidhaahdo ma lagaga hadli karaa amniga oo arrinta dhabta ee jirta la isu sheegi karo taas qorshe barna ma ka samaysay meel aan amniga lagaga hadlo oo aan kaamiro iyo telefishining maqal iyo muuqaal ay taagnayn sida waxaa jira dhabta ay shacabka ogayahay sheegaan horta taa waa codsanayna in la keeno wax badan baan ognahay qodobka labaad wax horeba ay kasoo dhamaan lahaayeen tiisigan qaranka waa tii koobaad ma la leedihiin xidhiidh ah inay waxa la yidhahdo barnaamijyada amniga hadday noqoto fanka hadday noqoto jilayaasha ama nooc kasta ha ahaado hadday noqoto in laga hadlo tiisigani boqolkiiba sagaa lab- boqolkiiba konton iyo shan inuu amniga ka shaqeeyo barna ma ku dhiirigeliseen oo ma ugu timaadeen tiisiga qaranka waxaan garanayaa maalin aanu sideetan qof one day aanu shabaab kasoo saarnay waddanku isagoo sida kaxuye tifiga qarankaanu kaga soo saarnay iyo fanaanadii soomaaliya iyo iyo wariyaashays wadaadagsan one day baan sideetan kasoo saarnay dhibaatada ay ku jiraan iyo ta dawlad dawladdu dawladdu waa had qof ka carari karaa ma jiro wax la yidhahdo dawladdu dawladdu waa dad haddaad ka fogaatana mugdi baad gelaysaa haddaad kusoo dhawaatana waad ku gubanaysaa waday sidaas saxda aad ula shaqayn weyda markabayse qisadaas tiisiga qaranka in la siiyo qorshe lagu wacyigelinayo lagu dhiirigelinayo loogu yeedhayo loogu gacan haadinayo loogu heesayo kaalaya waxaad heli doontaa wa- xaqu- waxaad heli doontaa meeshaad joogtaan meel ka wacan hoobalaa jooga fanaaniin baa jooga ma laga faa'iidaysto tiisiga qaranka ma laga faa'iidaysto amniga ma qura ma la yidhi bargaraamadaas intaa leeg waxaan rabaa in amniga lagaga hadlo waa qodobka labaad midda saddexaad ee ugu dambeysa saddexaad waxaan ku weydiinayaa amnigu dhexdeena keliya maaha ciladu meeli ka jirto aniga marwa jawaahir maalin markaan tahay xaafaddaa la shaqaynay anagoo fadhina yaa lala soo hadlay waxaa la yidhi meesha aad ka shaqaynaysaan waa lagu soo socdaa gaari rabad baa kusoo socda ka carara iyagii baa naga hor cararay gaariyaal qaafilina waa wateen waa wadankeena inaga keliya maaha taleefanada meesha looga soo diray ciddii la soo hadasho waa idiin sheegi karnaa me- waa lalaga shaqaysanayaa waa isku maqannahay waa laynagu maqanyay isma ogin marka waxaan rabaa inaga keliya bahanka dhexdeedna maahee mar qura inta telefishinada iyo waxa la iska daayo dadka xogta wadanka ka haya iyo madaxdu ma iswareysataayoo intaynu isla odhan xaggee iska qaban labay salaad see wax yihiin waxayna haystaa waa wax yar wax yarna inagaa samayn karna marka waxaan u baahannahay midda wasiir in bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogto way dhibaatootay xaaladda marxaladda ay ku jirtana waa mid ay waxba ka baratay waxba ka qaadanayso waxaan u baahannahay madaxda dawladda soomaaliyeed gobolka banaadir aan wadanka kasoo shaqeeya yaara joogaan marmarka qaar kalena yaaba waxaan u baahan- waxaan u baahannahay si degdeg ah waxaa lagu soo socdaa doorashooyinka kastoo gobolladii loo kala qaadaya laakiin gobolaal walba daqluhu waa taaganya waxaan rabaa bulshada in la da- lagu soo- la soo celiyo tiisiga qaranka in la soo celiyo awoodiisa madaxda laftigeedu inay iswaraysato ilaa ka u sarreeya ilaa ka u hooseeya xaggee baa iska qaban laha dadkani waa toobaan biniaadanku waa shini shiniduna haddii la hogaamiyo shin- shini baan ka lidanaa wada shaqayni ma jirto waa Waa shaqo way lahanaa.
maasantaa waa maasantaa gudoomiye Eh, waxaan siinayaa ugu dambeeya wiilkaa shaatiga cad wato magacaaga adoo eh, ku bilaabaya soo koob su-aasha ay qabteen fadlan toos soo abaartay dadka ka dambeeya fursad u helaan jawaabahan waxka loogu helo magaca waa fuaad cali faarax u dhawey microfonka.
fuaad cilmi faarax waa soo dhaweeye waxa uu shirki weydiin lahaa taliyaha amniga ee xaaladda guud ee amniga meeshuu maraayo ee waxaa kaloo weydiin lahaa ee halkee maraya howlgaladii lagu xoreen yihiin gobolada dalka iyadoo ay jiraan howlgalooyin badan oo la xoreeyey ee dib aada baxeen ciidamada iyo- iyo weliba guud amison ee maxaad ula socotaan xaaladda amni ee magaalada kalgacyo ciidamada is horfadhiya ee wax baabuur iyo shacab uu isbuna ma lahan ee wasiirku wuxuu noo sheegay in uu qorshaha ay helaan idniinna ay siiyaan meelaha lagu soo socdo habeen hore dadwadaad wuxuu ka yidhi waxaan odeyn qaraxi ka dhacayay hotel ambassador idniinaan siin ma la odhan karaa mudana wasiir adoo og ayaa waxaad u dhintay meeshaas ee wasiir iyo weliba xildhibaano iyo dad shacab ah maxaad u dhacday arrintaas waa mahadsan
waa maasantiin wasiir haddaad eh, jawaabaha gashaan adiga iyo taliyaha haddii aad gabaan looga soo biirtay daawade ama dhegayste waxaad la socotaa barnaamijka dood furan oo ka baxaya telefishinka qaranka soomaaliyeed toos uga baxaya radio muqdis oo kale aad ka dhegaysanaysaan waan idinku soo laaban doonaa su-aalaha waxaan siinayaa wasiirka iyo taliyaha in su-aalihii la weydiiyey ay si kooban uga jawaabaan haywadin wasiir بسم الله الرحمن الرحيم آه، وعفوا مع سؤاشي قدام بيسي أو فؤاد ودويدي أها maxay ahayd xaaladda guud oo amniga uu marayo runtii dee waa su-aal aad u- u- u ballaaran waa su-aashaas yani waxaa fiicnaan lahayd su-aal inaad yani soo koobto su-aal gaaban aad ka dhigto laakiin xaaladda uu marayo haddii aa- aad fiirsatay documentariga ay sameeyeen يعني ماشي جوبي ماشي هذه جوبي يعني تعطى تصالح في عن كل ما كنت مدة آه لبدا عيدا أو يصير فديو وقال كعيو وحالة سبا مركو وهو ريسو النجا سوسايت بوشا أهان ماشي عن كي إيماني ماشي عن جوبنو إلا أغادا وسبا وحالنا هاي بلشو وحوال بوي سمين آيان قبيل كوبيز غريو waxaan nahay bulsho weli aan bislaanin sidii sidii la rabaa aan u bislaanin dhinaca amniga markay wa- noqoto hal meel laga soo wada jeesto waxaan nahay bulsho yacni wax badan ay u dhiman yihiin marka in ciidamo ay sor fadhiyaan markii koowaad aan maqlayna ma aha marka ma raba aniga inaan sii galo oo yacni aan kusii fogaada ma rabo soomaaliyeed waxay u baahan tahay wada shaqayn in la baro iyo in amniga hal meel in looga soo wada jeesto in yani ayay u baahan tahay taas haddaan ka baxo midda ah haddaana jawaab waa ka bixiyey hoteeladan la weerarayo hoteelkaas aada magac aad ku dhufatay ood aada rabaawday waa la socdeen waana la gaadsiiyey in lagu soo soco laakiin hal ma- hal midaan rabaa ina ku taagan tahay dadka shacabka ah ee hoteeladaas
aanayo ee degan inay yani amnigooda ay sugaan hadduusan hoteelka amniga qofku uusan shu- sugi karin inuu furnaada ma aha marka inaad taas ogaatidna waa la rabaa oo keliya yani mar walbo dhibkiida ayaanan yani la dhihin hay-adaha amnigaada ay yani mas-uuliyaddaas kale shacabka ganacsatada hoteeladuu furan yahay goobaha kale maqaayadaha waxaa la rabaa amniga inay sugaan amnigooda inay sugaan ayaa la rabaa siday rabaan ha ku sugaan annaga wasaarad ahaan waxaa ah, mas-uuliyad naga saaran tahay inaan siyaasadii lagu dhiqi lahaa een, een, een, amniga lagu sugi lahaa inaan u keeno dhahno qaabkaan aad wax ku qabanaysaan waana u- u keena an wasiir ahaan golaha wasiirada waa ka ansixinay siyaasada lagu sugayo amniga goobaha ganacsiga iyo hoteelada lagu sugayo inay lahaadaan difaac difaac dalaag inay lahaadaan in yacni askar ay saaran tahay badan aana dadka hoteelada oo lagu dilo waxaa arkaysaa in mid hoteel fuliyey yani eh, wixii aan u sheegnay inay fuliyaan inuusan jirin laakiin heeraha amniga ay ay ay yani ay hadda ay si fiican ay uga wax uga qaban doonaan arrinkaas
isla arrintan wasiir haddii eh, wasaaradda amniga ama hay-adaha ammaanka hoteella ay awaamiir siiyaan ammaanka lagu sugaayo oo saa sheegtay aysan fulinin oo ay dhacdo ayagoo ka dhega adeega awaamiir siiyan hoteelka inta la weeraro dad lagu laayo wasaaradda amniga miyaanay u furnayn ama hay-adaha ammaanku in hoteelka milkiilihiisa ama dadka iskale ay ciqaabaan sax waayo waa way socotaa arrintaas arrin soomaalida waxaa waaye een, een, een, dadka ganacsatada Een, annaga nafteena naxariista nagama tegin weli naxariistii waa waa waa waa nagu jirtaayo qofkii hotel inuu ka ganacsanayana hal mar xoog inaan dhahnana waa diidaynaa in wixii la fuliyana waa rabnaa marka labadaba waa la isku wadaa dadka qaarkood awoodina waxbaan yani la la maaraynayna hay-adaha amniga ay la waxaynayaan intii awoodana eh, in yani sharcigii la enforce gareeyo waa waa waa wax jiro waxaan rabaa marka wasiir waxaan ka codsanayaa jawaabaha inay koobnaadaan Eh, dadana su-aalo qaba si su-aalahooda fursad ay u helaan
in la soo gaabiyo Ah, shir kale kama u socdaan right.
waa jeclaan lahaa Een, een, carab su-aashay weydiisay waxaa waaye een, su-aal amniga ku taxalluqdo in la is arko iyadoo wax kamera ama media aysan meesha joogin waa soo dhaweyneynaa oo markii ugu horreysay anigaa maqlo fikir noocaas oo kaleeta hore uma maqlin laakiin diyaaraan unahay inaan dadka la fadhiisano meel la isku soo xirto wixii jirana la isku sheego diyaaraan unahay horta jawaabtaas haddaan kaa bixiyo Een, een, sababtoo ah een, in yacni dawladda la dhaliilo waxay qayb ka tahay inay dawladda ay dabajibaarto waxqabadkeedii inay isa saxdo saasay isa saxidda ku imaanaysaa Een, midda ah in ilaa iyo siddeetan qofood waa kugu oo kubu- kugu bogaadinayaa eh, inaad meel isugu keenteen eh, ka soo saarteen tvga isugu keenteen laakiin waxaan qabaa waajibkiina yaa gudateen yani oo sidaa hadda annaga aad noogu boorinaysa inaan wax qabano shaqadii adiga aada lahayd ayaa qabataan is leeyahay Een, waana waana kaaga mahad celinaa in la siiyo
dabcan waxay ka wadaa wacyigelinta iyo adeegsiga eh, siyaabo kala duwan in loo adeegsado fanaaniin ha noqoto ama waa warbaahin ha waa waa waa waa samaynay adinkana markhaatiyaa ka tegin inaan degmooyinka ku wareegi jirnay oo aan tegi jirnay oo aan dadka soo bixin jirnay laakiin ma joogtayna hadday tahay maxaa loo joogtayn waaye hadday tahay waa waa su-aal kale laakiin ma ma waxaysaan waa waxaynay
Waa dabcan eh, waa un in loo joogteeyo wacyigelinta si dhinac walba loogu adeegsado oo lagu gaarsiin karo fariinta Eh, haddaad ka socoto eh, su-aasha ku saabsan ay eh, faahfaahinta dadkii maxaa la dhahdaa eh, wax ku noqday weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay b g ama kuwii soo qaaday waxa uu ku yidhi maxaa loo arki waaya ilaa lasoo bandhigi jiray meedadka dadka weerarada soo qaadaya ee shabaab ka yimaada maxaa loo soo bandhigi waaya kuwii ugu dambeeyay meedadkooda
Een, dee horta su-aashaas waa jawaabteeda waxaan umalaynaa jawaab uma baahna dad soo meel soo weeraray oo meeshii lagu dilay meydkooda in la arko ee qasab maa cabdifaaca su-aashaas weydiiyaan umalayna dee in meydkii maxaa loo arki waayo dee anigu ma arko muhiimadda ay leedahay in dadkii eh, dhibka geystay maxaa loo arki waayo haddii dadkii la badbaadiyey eh, dadkii eh, eh, dhib warayaasha ahaana meeshii lagu dilay Eh, muhiimadda gaarka ay leedahay in media laga soo daayo Een, anigu ma fahamsani waayahay Een, laakiin een, waasantahay tani waxaan ku hayaa hal su-aal oo ku saabsanayd waxaad ugu talagasheen dadka jaamacadaha ka baxa laakiin waxaan jeclahay inaan su-aalo kale ku helo oo aad adigu ka wada jawaabayso ilaa laba kale oo ku qusay inaan gaar u helo waxaan siin doonaa ilaa saddex qofood oo kale gabadhaa yar ee xijaabka feegaa wadata magacaaga ku bilow mikrofoonka u geenaysaa fadlan magacaa mikrofoonka udaar fadlan
waa la fishiliyu dhaa ruux la fishiliyii waa laga hortegay ereyadaas maxay yihiin aa weydiinayo shacabkana soomaaliyeedna wax walba waxaas dhibaata ayay ugaarsiisay waa la fishiliyu waa ka hortegnay su-aasha kale sii weydiinaya waya waa mahadsan tahay waxaan jeclahayna su-aal oo hadda wasiirka hore uga jawaabay in
hal su-aalaan qabaa aan wasiirka weydiinaayo kama hadlaayo wixii lasoo qabtay iyo alxamdulilah dawladda afar sanay jirtaa soddon sano dawlad burbursaneed afar sano wax ma qaban karto afar sano soddon sano wixii burbursanaa afar sano laguma soo koobi karo marka waxaa jiro dad aan al-shabaab kal- aan ahayn dad aan al-shabaab ahaynaa jiro oo waaweyn hoteelada degan oo maalin kasta dawladda caayo oo dadka niyad jabiyo ayagoo taageer raadinayo dadkaas naftigooda amnigay qalqal ku yihiin maxaa ay wasaaradda ka qabaneen
waa mahadsan tahay may waa xiliya booliska waa uu kaga jawaabayaa laba su-aal salay kuu noqonaysaa waxaan jeclahay inaan siiyo may gabadha garabsaarka cad ha ha magacaaga ku bilaab fadlan soona koob su-aashaada adoo istaagaya saalin haw
بسم الله الرحمن الرحيم أنا يوم مرعي وابتل أحمد مالك وحن كسع لأورو تقرن كهوانك الصوماليات وسيرك أمنية فديها عيدمة البوليس والسلام مرتشرة بحالك عن فدزة سلام كبعدي وحي عندي لا وطوة اللي يريد دمان وحن ربا هلق ودخلينا خصوة فوضو وحا ودن كتيرا دقن مقالة مقدشرة عيال آدو فربضا برك عياشاتنا وحا يعني ku dhex jira dhalinyaro fara badan dhalinyaradaas ayada ah xiriir ma la leedihiin maadaama laga yaabo inay amniga caqabad ku noqdaan oo doorashooyin soo socdaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay waxaan jeclahay agga gabdhaha qof ka mid a inaan raaciyo oon kusoo khatamo kadibna jawaabaha wasiirka taliyaha soo siiyo ma jiro waan ka gudbaya waa mahadsantiin واو التندالة حمام الفلسطيني صوته فضلا في في مقصود
يا مدحت الدولة أنت في ميحترى مسواهيها شعب تدريس كبسرة أو وحيا شعب تقطي جنبينها وأبيهين وتبهي كوكيين oo markiiba na soo taagay loo xildhibaan iyo wasiir baa soo taagay waa mahadsan waa mahadsan tahay waayahay waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo wasiirka iyo taliyaha booliiskuba waktigii barnaamijka aan ugu talagalnay oo aan marka hore azuumad idin kugu qaybinay waxa ay kasoo hormareen toban daqiiqo maanta oo dhanna waa ay nala joogeen wakti badanna waa nala qaateen innaga iyaga martida maanta sugaaya soo dhaweynayay inta barnaamijka aan gelin ka hor marka waan uga cudur daaranaynaa waktigii ay barnaamijka ugu talagaleen wakti badan inaan ka qaadanay haddii sababihii ugu dambeeyey wasiir iyo taliya si kooban usoo koobtaan wasiir waxaa kaa qusaysay dhowr su-aalood oo kooban haddaad si kooban usoo koobta insha allah su-aasha kusaabsaneed barakacayaasha dhalinyarada ku dhex jirta iyo su-aashii ahayd dadka hoteelada degan ee wiilka uu kuujinayo ee iyaguna marka qaarkood amniga dhacay ama hadallo kulul ama dacaayadeeya ama waxyaaba dadka nijibin kale ay ka yimaadaan
annaga waa waa wax jiro waayo xaqiiq jirta waayo runtii amnigana waxaa la yidhaahdaa waa boqolkiiba konton waa perception ama sida dadka wax loo tusiyo inay yihiin haddii loo tuso amni darro inuu waddankii uu ka jiro inuu dhib jiro in yacni magaaladii aysan nabad ahayn in dawladdii la yidhaahdo waxuma qabanin la buunbuuniyo fadalka al-shabaab iyo kooxahaas
dadku yani niyadjab weyn ku imaana amni xumana waa ima- waa waa bilaabanaysaa laakiin dadka waxaa sameynaya waa dad bulshada laga yaaba inay magac ku leeyihiin dana ama danac siyaasadeedna qabo de- ilaa aan qofkan waxaa la rabaa de anaga wal badan waxaan nahay yani sharciga uu na na xadidayo qofka haddii aanan waxba ku haynin maxaa la yidhaahdaa freedom of expression dastuurkeenana waxaa ku qoran qof kastoo muwaadina inuu yani cabiri karo fikirkiisa annaga taas waa ixtiraamayna waa soo dhawaynaynaa laakiin waxaan leenahay dadkaasoo kale waxaan leenahay u sheegaynaa waddankan haddii aad rabtid inaad yani amnigiiska qayb qaadato nagala qayb qaado oo wixii qaldan noo sheeg laakiin haddii aad amniga waxa aad sheegaysa ay yihiin wax xasilooni darrabi keenaayo waxaa habboon magacna kuma helaysid damac siyaasadeedna meel fiican meel kuma gaar kuma gaarsiinayo waxaasoo dhan waxaa ka wanaagsan inaad yani dawladda si nidaam saxa aad wax ugu sheegtaan oo aadan yani qalalaaso xasiloobis daro siyaasadeed aadan abuurin annaga saas baan leenahay dadoo dawladdii baan nahay dawladdiina waxaa la rabaa inay ixtiraamto soo dhaweyso qofka muwaadinka soomaaliyeed afkaartiisa siduu raba u soo dhiibto waa taasaan taasaan leeyahay
dhalinyarada barkacyaasha ku dhex jirta
arrinta oo barakacyaasha iyadana waa arrin yani runtii dhibaatadeeda leh ciladaha jirana waxaa waaye in yani barakacyaashii magaalada laga saaro la siiyo settlement loo sameeyo meelay degaan muddana waa laga shaqeeye ilaa haddana waa suurtoobi laadahay meelaha ugu daran oo khatarta ay ka timaadana meelahaas waaye meelaha ugu daran runtii amni darrada laakiin ciidamada amniga mar walba waxay sameeyaan howlgallay ka sameeyaan waa la galaa meelahaas waa la baaraa inta badanna waxay u badan yihiin dad nabad ku nool oo yani dhib aan wadina waa jiraan meelaha qaarkood meelaha qaarkoodna meela wax lagu soo kaydsado oo ay wax laga soo abaabulo inay yihiinna waa jirtaa marka ilaa yani aan helno awood ayno aan u helno in dadkaas yani daruufihii shalay meesha ku yimaadeena weli jiro ilaa daruufahaasaan wax ka bedelno runtii waa adkaanaysaa in yani wax wax wax weyn arrintaas laga qabto waa maadsantahay tan iyo labada su-aal midna waa midda dambe hadda ay canab guujiso ku saabsanayd dadka lasoo qabtay
iyadoo aysan yani u ogolaanin hay-adihii waxbaaraya in qofkaan wax la weydiyo waxaa laga yaabaa inuu dembiba lahayn marka idinkaa ka mid ah inta fadhisaan haddii hadda qof idinka mid tahay aan wada kulli waa soo bixinaysaa idinka soo bixinaysaa ninkaan maxaa wadaa ileedahay xaaladii ah amar ah xaaladii ah wixii isla dhisaynaa bu- laak- laakiin boliis ahaan waxaan ku fiican in nala siiyo labaatan afar saac afarta sideed saac kadib anagaa maxkamadaha u gudbino marka taasheed waxaa waaye inaan saxnaa maray haddaan kusoo laabto qorshaha boliiska soomaaliyeed ee markii aan qabtay xilka ee may laba kun shan iyo tobankii markaa arkay baahida dalka ka jirtay boliiska soomaaliyeed bul- bulshada soomaaliyeed waxay u baahan tahay bulshada soomaaliyeed waxay u baahan tahay boliis aqoon leh aqoontiina maanta xaggay aadi waxay aadi wadamada shisheeye aadi marka yani marka waxaa la rabaa markaa boliis soomaaliyeed oo aqoon leh oo luqadahana yaqaano afkooda ugu horeeyana yaqaano dugsiyada sare ka baxay jaamacadaha ka baxay waxaana ii suurta gashay sanadkii laba kun shan iyo toban laba kun lix iyo toban inaan sagaal iyo toban jaamiciyiin ah aan darajadii madaxweynaha ugu helo bishii hore oo ay noqdeen mid laba xidig ay qaateen runtii waxay qeyb ka yihiin amniga marka amniga miska imaanaya wasiirka amniga amniga keen ma ku imaanaya taliyaha booliiska amniga keen ma ku imaanaya waa in qof dhalinyaro ah kasoo tagaa ma iska dhaafa mustaqbalkiisa uu ka dhigaa mustaqbalkiisa booliiska soomaaliyeed oo aan mushaar jirin laakiin contribution wuxuu ka geysanaa sugidda amniga waxaa la gaari doonaa maalin booliiska soomaaliyeed dugsar ay yihiin oo ayay ka qayb qaatay ina ayagana sanadkan qorshihii booliiska ay noqdaan waayo booliiska soomaaliyeed waa hay-adda ugu faca weyn marka laga hadlayo hay-adaha dalka soomaaliya laga hadlayo oo xornimadii ka horna dhisay hay-addii si ay isu haysato maxaa loo baahanya marka dadka aniga da-deedoo kale ayaa xoogaa kor jira iyo dad yar yar oo dhalinyaro yaryara marka waxaa loo baahanya dadkii isku qabi lahaa waxaa isku qabi lahaa ee ee ee aan naga celin lahaa xidiglaha waddankaas kale ka socda waa kuwa hadda joogay aan tababarin waa diiraad gacanaha la siiyo waa mahadsantahay wasiir adoo aad umahadsan mar kale kagana mahad celinaynaa waktigii faraha badnaa aadna siisay inta barnaamijkaan ugu talagalnay in ka badan aad nala joogtay ugu dambayntii gulaanadkii maanta dhan talooyin baa lagu soo jeedinayay su-aalaha lagu weydiinayay maxaad dadka weydiin lahayd ama aad u jeedin lahayd
bismillahi raxmaan raxiim jayta aad baan kaaga mahad celinayaa iyo s m t v dadka waxaa weydiin lahaa shalay amniga siduu ahaa iyo maanta amniga siduu yahay adinkaa garanaya adinkaa yani shacabkii adinkaa dadka ku dhex jira gadoofaa idinku sugan yahay adinkaa yaqaano waxaan rabnaa marka maase haddii ay wax qadan yihiin inaad noo timaadaan oo aadna tidaahdaan waxaasaa qadan waxaa hala saxo fikirka caan bay soo jeedisan inaan qaadano iyadoon media iyo telefishin uusan jirin inaad yani noogu sheegtaan ood dhahdaan koowaada saddexa idinka qadaan iska soo saxa adinka waxaa weydiin lahaa marka mas-uuliyad baa idinka saaran waxaan rabnaa amniga hay-adaha amniga keliya inaan lagu hadlayn waxaan rabnaa adinka inaad amnigii ood qayb ka noqotaan oo aada weliba samaysaan sacrifice qof bini aadamka sacrifice kugu fiican uu sameynaayo noloshiisa inaad yani noloshiina u hubtaan inaad yani information ka heshaan ama xogta ah heshaan inaad la wadaagtaan hay-adaha amniga su-aasha aan rabo marka in laida weydiiyo waxay tahay ma isweydiisaan adinka ma isweydiisaan qiimeyn inaad samaysaan oo hay-adaha amniga ay adinkoo ka madax bannaan intaad isku timidaan ma is tidhaahdeen weli ma isweydiisaan amniga shala meeshaan u jooga maanta meeshaan u jooga waxaana qadan su-aal noocaas oo kale weliga ma isweydiisan su-aashaasaan rabaa inaad jawaabtiina jawaabteeda aada keentaan mahadsantiin aad baa umaqsan tahay aada umahadsan mudan wasiir wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed iyo taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed sarayagaas maxamed sheekh xasan xaamud ay ahaayeen oo marti ku ahaa barnaamijka dood furan ee toddobaadkan waxaan u mahad celinayaa bulshada kala duwaneed ee barnaamijka ka qayb gashay ee waktigiina noo soo horay madaxduna waa ay ku mahadsan yihiin ogolaashaha ay ogolaadeen in dadkooda ay hor yimaadaan oo si furan loola hadlo wax loo weydiiyo waxna loogu sheego guud ahaan dhegeystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho iyo daawadaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo dadka sida tooskaa nogala socda facebooka inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka dood furan ee toddobaadkan waxaan u mahad celinaya howlwadeenadii barnaamijka igala shaqeeyey maamulka wasaaradda intaan barnaamijkan wada ku kulmi doono aniga kamirmaanada barnaamijka ee kale ah cabdi aadan sadaan cabaas axmed beebe cabdulqaadir muxudiin qadar cali nuur iyo farsimayaqaanada fu-aad muxudiin iyo bunka dhammaantood oo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo waxaan sidoo kale si gaara u mahad celinayaa saaxiibkay maxamed abubakar axmed macda oo qabashada barnaamijkan gacan iga siiyey